bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha ee qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay afar iyo labaatanka bisha nofembar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa deegaan lagu magacaabo abikarow oo hoostaga degmada markaa ee xarunta gobolka shabeellaha hoose kala wareegay dhaqdhaqaaqa maleeshiyada al-shabaab oo la tilmaamay halkaasi in fariisin ay ku lahaayeen iyadoona ay ka mid tahay goobaha ay inta badan ka abaabuli jireen weerarada ay ku qaadeen gudaha magaalada marka ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa iska kaashaday howlgal la tilmaamay in lagula wareegay deegaankaasi waxaana sidoo kale sarkaal u hadlay ciidanka dowladda soomaaliya ee fadhigooda uu yahay gobolka shabeellaha hoose oo sheegay in qorshaha uu ahaa sidii looga saari lahaa shabaab deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan ee gudaha gobolka si loo yareeyo dhibaatooyinka shacabka ay ku hayaan ee deegaanadaasi ku dhaqan waxa uu intaa ku daray taliyaha ciidanka qaybta lix iyo labaatanaad ee gobolka shabeellaha hoose in ay sii wadi doonaan howlgallada nuucani ah ee dhibaatada looga qaadaya shacabka soomaaliyeed taas oo uu sheegay inay ku hayaan maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab oo weli gabaad ka dhiganaysa qaybo ka mid a gudaha gobolka shabeellaha hoose waxa uuna sidoo kale sheegay in ay ciidamada u diyaarsan yihiin sidii ay u badbaadi lahaayeen shacabkooda al-shabaab wax waraa kama soo bixin oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarka iyo dagaalka ku dhex maray deegaankaasi ayaga iyo ciidamada ishuwanta ah ee iskaashanaya ee dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom waxaa maanta degan xaaladda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo la sheegaya in dib uu usoo noolaaday ganacsigii suuqa bartamaha magaaladaasi oo maalintii shalay ay ku dagaalameen maleeshiyaad kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug waxgaradsi iskooda iskugu howle ayaa la sheegay in dhinacyadii dagaalamay ay kala qaadeen sidoo kalena la geeyay goobtii dagaalku ka dhacay ciidamo isku dhaf oo labada maamul kuwaasi oo haatan ka howlgalaya waxaana dib u furmay saakti sida wararku ay sheegayaan ganacsi ganacsigii bartamaha suuqaasi oo shalay dagaalka uu ka dhacay maamulada puntland iyo galmudug oo siyaabo kala duwanay dagaalkan ugu hadlay waxa ay sheegeen in ay xal raadi doonaan sidoo kalena waxgaradka kulmey ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada kusoo laalaabanaya magaalada gaalkacyo gaalkacyo ayaa u muuqato bar ciidan iyadoona inta badan dagaallo u dhexeeya labada maamul halka ay ka dhacaan maamuladan ayaa horey maray ugu shirayeen magaalada gaalkacyo labadeeda dhinac sheegay in lasoo afjari doono colaadda sii dabadheeraatay ee ka jirta magaalada gaalkacyo taas oo inta badan ka dhalata maleeshiyaad labada dhinac kala taabacsan oo ku dagaalama goobo ka fog magaalada iyo gudaha magaaladaasi maamulka degmada boondheere ee gobolka banaadirna waxa uu sheegay inuu gacanta ku dhigay dad cadaystay in ay mooto bajaaj ku dhacaan xilliyada habeenkii dadka danyarta ah iyo sidoo kale kuwa ganacsiyaha kala duwan kuleh gudaha degmadaasi gudoomiyaha degmadaasi oo warbaahinta kula hadashay waxa ay sheegtay gudaha degmada in ay ka hortageen dhibaatooyin ay maleegi jireen kooxa burcad ah oo ay sheegtay inay ka imaan jireen degmooyinka kale ee gobolka banaadir si lamidina dhibaato ay ku hayeen degmooyin kale waxayna tilmaantay haatan gacanta inay ku hayaan wiil iyo sidoo kale mooto u waday oo ay saarnaayeen sidoo kale laba askari oo ka baxsatay sida ay tilmaantay balse gacanta lagu hayay mootadii bajaajkii lagu dhacay iyo sidoo kale shaqsigii waday taasina ay yaraynayso xaaladda amni darro ee degmadaasi sida hadalka ay u dhigtay magaalada muqdisho ayaa baryihii dambe lagu arkayay falalka noocan ah ee ay geysanayaan rag welibisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasoo xaafado kala duwan oo ka tirsan degmooyinka gobolka ka geysa dhacyo noocani ah iyadoo ciidamada ammaanka tiro dhowr jeer oo hore gacanta ay ku dhigeen shakhsiyaada ku jiray falalkaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoosena waxa ay sheegayaan in ay sii kordhayso dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka saaran gawaarida ka dhex shaqaysa inta udhexaysa gobolka shabeellaha hoose iyo magaalada muqdisho wararku waxay intaa ku darayaan inay jireen dhibaatooyin kala duwan oo maalmihii dambe ay la kulmayeen rakaabka gawaarida ka dhex shaqaysa laanta buure ilaa iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo la tilmaamay in dadka dhibaatooyinka ay la kulmayeen ay ugu weyn tahay kufsi ay la kulmayeen haweenka mara waddadaasi taasi oo walaac badani ku beertay bulshada deegaanadaasi sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo fadhigoodu yahay gudaha gobolka shabeellaha hoose ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in dagaalka ka dhanka al-shabaab laga hormariyo midka la xidhiira kufsiga loo geysanaya haweenka soomaaliyeed ee maraya wadooyinkaasi waxa uuna sheegay in ay tahay xataa haddii uu askari yahay midda lagula xisaabtamo sidoo kalena sharciga la horgeeyo lagana jaa-iseeyo dhibaatada uu geysanaya bulshada dowladda soomaaliya hore waxay u sheegtay in lagula xisaabtami doono ciqaab adagna uu mutaysan doono cid waliba oo loo soo qabto dhibaato ku aadan kufsi waxayna sheegtay dowladda soomaaliya intaasi ay ka dhabay doonto iyadoo hore dilal xukun dil ah loogu fuliyey shakhsiyaad lagu eedeeyey kufsi ay u geysteen haween soomaaliyeed inta u dhexaysa degmooyinka laantabuure iyo sidoo kale degmada afgooye madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hore u sheegay in cid allaale waa askarigii lagu helo fal kufsi ah uu u geysto dad shacab ah oo mutayso doono ciqaab dil ah sida madaxweynaha uu sheegay balse dowladda haatan jirta weli wax go-aana kama qaadanin oo la xidhiira kufsiga shakhsiyaadka geysanaya inkastoo ay ciidamada tiro dhowr jeero hore isku dayeen inay ayareeyaan dhibaatooyinka ay la kulmayaan bulshada danyarta ee ku dhaqan deegaanadaasi ugu dambeynna wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay shir lagu wado in bisha disembar uu ka qabsoomo magaalada muqdisho kaasi oo kala dhici doono afarta iyo shanta bisha waxaana uu tilmaamay mid ka mid a in looga hadli doono waa kan afarta bisha dhici doone arrimaha la xiriira amniga iyo shirkii london waxyaabihii ka qabsoomay waxaana shirka kasoo qaybgeli doono wadamada dane arrimaha soomaaliya iyo qaar ka mid a xubnihii hore kaga qaybgalay shirkii magaalada london madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayuu sheegay in shirkan uu shir guddoomi doono iyadoo diiradda lagu saari doono amniga iyo dagaalka dowladdu ay qorsheynayso ee ka dhanka ah ururka al-shabaab oo maamula haatan qayba ka mid a deegaanada dalka soomaaliya
axmed cayse oo ah madaxa hay-adda xiriirka iyo deeqaha iyo cabdi dilshe oo ah agaasimaha guud ama xogayaal joogtada ee wasaaradda qorsheynta warbixinadaas oo ku aadan shirar muhiima oo dalka ka dhici doona afarta disembar iyo shanta disembar oo kan afarta disembar uu yahay shirka amniga oo looga hadli doono shirkii london go-aana ka soo baxay wixii ka qabsoomay oo ay imanayaan dad heer sanaaha oo caalami ah uuna shir gudoomin doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shirkaas ayaa wuxuu qorshan yahay dibaabeynta ciidamada howlgallada rabo in maaragtay laga xoreeyo kooxaha argixisada ah diyaargarowga ciidamada amisom sidii loo yareyn lahaa ciidamada dowladda federaalku ay ula wareegi lahayd amniga dalka iyo qorshayaasha u degsan sidoo kale wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay shirka asigana shanta bisha ka dhici doona magaalada muqdisho kaasi oo diiradda lagu saari doono horumarka ganacsiga maaliyadda iyo sidoo kale canshuuraha oo uu ku dhisan yahay dalka waxa uuna sheegay in shirkaasina uu yahay mid muhiimad gaar a u leh soomaaliya iyadoona shanta bisha disembar uu ka qabsoomi doono magaalada muqdisho sidoo kale shanta disembar ayaa waxaa ka dhici doona halka shir heer sare ah oo loo yaqaano somali partnership forum oo isagana shir runtii muhiim u ah horumarka dalka laguna qiimeyn doono qorshaha xukuumadda iyo sidii maaliyadda ganacsiga qorsheynta iyo dhammaan hay-adaha dowladdu ay uga shaqayn lahaayeen sidii loo kafcin lahaa dhaqaalaha loo dardagelin lahaa in canshuuraha la qaado isla markaasna loo furin lahaa mashaariic horumarineed
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nur amiin ayaa idiin akrinaya warka intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh